أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe diyaaradaha dagaalka dowladda xabashida etoobiya ayaa duqeyn sababtay khasaare kala duwan ka geystay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalkaas kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka dhacaya deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe mas-uul ka tirsan dowladdaas libiyadda maraykanka ayaa sheegay in ciidamada ameerikaanka aysan sii joogi doonin dalka soomaaliya wilaayada islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiin yaha u soo gebagabeeyey howlwadeennada makaatiibta maamulka degmadaasi haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira deegaanka beerayabaal ee bariga wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo dhan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa maanta ka dhacaya duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan barqanimadii maanta waxay mar kale dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiintu ay ka dhaceen duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaana dagaaladii maanta la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa allah fadligii lagu jebiyey dagaaladii maanta waxaana jira khasaa'ir kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladaas maalintii shalay ayay ahayd markii dagaallo sagaal jeer lagu jebiyey murtadiintu ay ka dhaceen isla duleedka degmada balcad waxaana dagaaladii shalay lagu dilay afar iyo toban askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan kale oo isla riddada ah dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen fadhiisinka maleeshiyaadka riddada ee isgoyska saybiano ee degmada hodan ee magaalada muqdisho dhaawaca inta la xaqiijiyey waa saddex askari oo murtadiina isla banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen fadhiisinka murtadiinta ee isgoyska xoosh degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiina shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro murtadiinta u tiilay afaafka hore ee degmada qoryooley ee shabeellada hoose dhimashada waa laba askari oo murtadiina howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellaha dhexe banaadir iyo shabeellada hoose ayaa qayb ka ah weerarada har iyo habeen lala beegsanaya cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirirkaa ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga aad baad u mahadsantahay abu xasaan diyaaradaha dagaalka dowladda xabashida etoobiya ayaa duqeyn sababtay khasaare kala duwan ka geystay gobolka amxaarada ee waqooyiga dalkaasi sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka faano iyo ciidamada xabashida itoobiya ay ka dhaceen degmada ambaasal iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka woolo oo ka mid ah deegaanada amxaarada dagaaladan oo socday muddo laba maalmood oo xiriir ah ayay wararku tibaaxayaan in maleeshiyaadka faano ay horumar ballaaran ka sameeyeen kana gaareen guulo la taaban karo wararka ayaa sheegaya in ay jiraan tiro aan la cayimin oo ka tirsan hubka culus gaar ahaan madaaficda waaweyn oo laga burburiyey ciidanka dowladda xabashida itoobiya ilaa hadda lama helin khasaaraha dhabta ah ee kala gaaray labada dhinac mana jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda xabashida itoobiya oo ku saabsan dagaaladan socda dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka faano ee deegaanadan ayaa dib u soo cusboonaaday sida ay muujinayaan dhacdooyinkan u dambeeyey maadaama dagaalku uu muddo badan ku urursanaa waqooyiga gobolka woolo ilwareedyo ayaa sheegaya in xakad uu ku yimid isu socodkii gaadiidka ee magaalooyinka diisi iyo wujaltina islamarkaana ay shaqooyin ka joojiyeen wadayaasha gaadiidka sababo amni dartood sidoo kale dagaalo qaraar ayaa laga soo sheegaya dhanka koofureed ee ku dhow magaalada kombolja iyo degmada woorebobo halkaas oo la sheegay in ciidamada dowladda lagu gaarsiiyey khasaare xoogan aagga koonfur galbeed ee woolo ayaa lagu soo warramaya in ciidamada dowladdu ay awoodi waayeen inay gacanta ku dhigaan halka maleeshiyaadka faano ay shaaciyeen inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada bokexa oo ka tirsan isla deegaankan sidoo kale maleeshiyaadka faano ayaa la sheegayaa inay ku gacan sareeyeen iska horimaadyo xoogan oo ka dhacay gobolka gojaam ee dhaca waqooyi galbeed ee dalka itoobiya gaar ahaan agagaarka dima georgis sida ay tibaaxayaan ilawareedyo maxalli ah ciidanka xabashida itoobiya ayaa lagu soo warramaya in si weyn loogu xanuujiyey dagaaladaasi sidii caadada u ahayna ay bilaabeen inay ka argoostaan dadka rayidka ah iyagoo duqeymo la beegsaday sidoo kalena boob ku bilaabay guryaha dadka deegaanka dhanka kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa duqeymo culus ku beegsaday guri ay degnaayeen dad rayid ah oo ku yaala degmada afraada gidaam oo ka tirsan gobolka amxarada ilwareedyo ayaa sheegaya in duqeyntaasi ay ku dhinteen saddex qof oo isugu jira hooyo uur leh ilmo yar oo ay dhashay iyo wiil dhallinyaro ah waxaa sidoo kale duqeyntaasi uu dhaawac culusi ka soo gaaray wiil yar oo da-diisa lagu sheegay toban sano jir goobjooge ka mid a dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay balse codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa duqeynta ku eedeeyey dowladda saliibiyadda itoobiya oo uu xusay inay dagaal kula jirto maleeshiyaadka amxaarada ee faano waqooyiga gondar sidoo kale waxaa ka socda dagaallo culus waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada dowladda xabashida itoobiya ay ku adkaatay caqabad xooganna ka haysato sugidda ammaanka marinka u dhexeeya itoobiya iyo suudaan maleeshiyada faano ayaa lagu soo warramaya inay gacanta ku hayaan gobolka amxarada siddeetan boqolkiiba toddobaadkii lasoo dhaafay ayay haytay markii maamulka gobolka amxaradu uu shaaca ka qaaday in konton bilyan oo birta itoobiya ah oo canshuura uu ku waayey colaadaha ka taagan gobolkaasi mahadsanida caliyare kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaari lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqaadir maxamed rabaani
muuqaalkan ee baahisay kataib al ikhbaariya ayaa ahaa weerar mujaahidiinta ay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ku leeyihiin tuulada dhagaxow duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo cadowga khasaare lagu soo gaarsiiyey muuqaalka ayaa marka uu daqiiqad ku dhow yahay waxaa la arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo fariisimahooda ka baxsanaya iskuna maqiiqaya dhulka beeralayda iyo geedaha qodaxda leh ee goobta ka agdhow baktiyada maleeshiyaadka oo bilqan meel aan sidaas uga fogayn fariisamayaashooda ayaa lagu arkayaa muuqaalkan ee tuulada dhagaxow ee deegaanka xawaadley gabagabada muuqaalkan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa hub iyo saanad ciidan oo maleeshiyaadka u tiilay halka mujaahidiintu ku soo weerareen
وعلى جماجمهم دعس كبر وقلبان ادركه النصر من بعد الغلس النصر من بعد الغلس دق الطبول المعركة هي تقدام والغمس mas-uul ka tirsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegay in ciidamada ameerikaanka ee ku sugan soomaaliya aysan sii joogi doonin dalkaasi yaasir maxamed ayaa faahfaahinaya warbixintan bete hexeth oo ah wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ayaa isagoo booqasho ku jooga xarunta taliska ciidanka saliibiyiinta ee africom ee dalka jarmalka ka hadlay joogitaanka ciidamadiisa ee soomaaliya mas-uulkan ka tirsan maamulka trump ayaa isagoo booqashadiisa ku guda jira la weydiiyey su-aala ku saabsan siyaasadda dowladdiisa ee ku wajahan soomaaliya gaar ahaan mustaqbalka ciidamadiisa haddii ay sii joogayaan iyo haddii kale wuxuu tilmaamay in ciidamadiisu aysan sii joogi doonin soomaaliya isagoo dhanka kala sheegay inay la tashiyo la yeelan doonaan oo ay dhegaysan doonaan saraakiisha ameerikaanka ah ee ku sugan gobolka wuxuuna sheegay in trump uu si cad u sheegay in ciidanka maraykanka aan lagu sii hayn doonin dalalka caalamka wasiirka difaaca washington big hexeth oo ka jawaabayay su-aasha ku saabsan ciidamadiina ma sii joogi doonaan soomaaliya ayaa ku jawaabay sida tan annagu ma doonayno inaan askar maraykan ah ku baahino dalal kala duwan oo caalamka ah balse waxaan ka doorbidaynaa inaan fulino weeraro fogaan ah wasiirka difaaca maraykanka ayaa koob iyo tobankii bishaani februari booqasho ku tegay taliska africom ee ku taalla magaalada stuttgart ee dalka jarmalka halkaas oo uu kula kulmay saraakiisha sarsare ee taliska waxay tani kusoo beegmaysaa xilligaalada caalamka ay walaac daran ka muujinayaan duulaanka saliibiyiinta ay kaga jiraan soomaaliya gaar ahaan maalgelinta eusom oo ah isbahaysi kufri ah oo lagu bedelay taliskii kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ee atimis hadalka wasiirka difaaca maraykanka ayaa kusoo beegmaya xilli mar kale ay dib usoo laabatay qadiyadda kabixitaanka maraykanka ee soomaaliya labada kun iyo labaatankii ayay ahayd markii uu trump ciidamadiisa ka saaray soomaaliya kadib weeraradii isxigxigay ee ka kala dhacay beledoogle iyo mandabay oo ku kala yaalla shabeellada hoose iyo laamu waxaana maraykanku weeraradaasi uu ku waayey askar badan diyaarado kuwa dagaalka ah iyo saanada hub ah
mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaalaha oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan haya iyadoo allaah fadligii bilihii u dambeeyey uu xarkaha goostay qulqulka askarta towbadkeenayaasha ah ee soo faarujinaya sufuufta cadowga allah ee murtadiinta ayaa dhowaan wilaayada islaamiga ah ee bakool waxa ay martigelisay tiro askar taa'ibiin ah oo siyaabo kala duwan uga kala yimid qaar ka mid ah gobolada dalka askartan oo gaarayay ilaa lix askariah ayaa ka koobnaa sarkaal iyo askar taa'ibiin ah waxaana saddex ka mid ah iyagoo wataa qoryihii loo siiyey inay kula dagaalamaan diinta islaamka lagu soo bandhigay deegaanka buurdhuxunle halkaa saddexda kalena lagu soo bandhigay magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada markii toobada loo qabtay ayay waraysiyo kala duwan siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee andalus maxamed nuur maxamed yare yadhiyare maxamed tukiye kamaga dheeray nimankan oo murtadiinta eh yaa walika jaray ilaa lamada kun toman iliki ilaa ada sagaal sane oo kale yaa ka jaray awalkii hore wali kukubiiray inay dhalinyaro oo ano sisay amal sheega angajara yaa wali kukubiiray doolo itoobiya kukubiiri goboladan baa ibo kolba ka shagay ilaa khudur oo kale eelberde iyo dhatan ilaa doynuunay ilaa baydhowo goofguduud meel ana dagaalanka galna nama lahayna laakiin mayleeraayus alxamdulilah ilaahay hejiyayaa haata unku toobasheen iyo hankuhanuuni magacay mayleeray maxamedeedin yarow deegaankeena mayaa tuulada boodaan anoo beeroley isku ahaa miiloog shaqaysada jir mayseday magaalada baydhabo maybu aha anoo magaalada isku surmaa waa niman dhalinyaro ee yareegnew inta askartilikagoraaygo yareeng merenew marka sadya kaseedi askartaasoo madaxtooyada likagoraayan dhalinyaradasaasi kariiriyan kaseedi markaasaasana kakabiiri maylera ilaa waqtiyadan naka kajari ciidamadan oo may kumadahay daraawiishta koonfur galbeed dero marka mayna katirsanaya madaxtooyada koonfur galbeed geekaa ha ku tabi mayruga meel oo minaha muslimiinta kumayto oo sharaa islaamkana dad lagugu kumaw magacay malerey ibrahim hasan maxamed leraw deegaanka berberka dhaladi jiriday gaajaraha hudurahingaaday kori saaxiibadaerg ilaahayigaaday murtadiinta ka darame may tashkiilay kori to saaxiibada ee iyo tashkiiliyan hadin ilaah oo gaadi geeg alxamdulilah meliidawangeli hirada mareerow taraayano hudur ateya meela dhubowka galni shambulood ee dhubowka jarni tababarmena siada abad wal anshiisha si walandhawaas walaasana baraay hondho dhubowka jarni may gabadana maraasay masheeran hormaynasiina bali hadu dhawaayta masheeranasi hirada baa kubani tababarka midona kubani kudug hupoomnasi dadna korala dejiye furumaya unun hirada niirheebi maalin horana nagaadi anoo maybuwa aradan la hadalaayo meel kumoodan waaysanaay hudurka dhax jiro inta ku baas laa dhaamad iyadoo la hadalaay hadan hiradi la obi tubooni nasheeni baadiyada meelana nasheeni meela difaaca galni anoo geega alxamdulilah ilaahay kamaasana oo gaalada ku dhahabayay buurn oo la roogo alxamdulilah taasma naaristayo gurii booshkee lakooy eediyeeda la indhoay gurii booshkan lakooyn waa inlaagay magacaydu waxaa waaye gamaas cabdi ibraahin waxaan ka imaaday dhulkaas oo haradheer agteeda iyo galmudug iyo shabeellada u dhexayday nimanka murtadiinta anaga oo ka tirsan ayaa waxaa ku beeray labada kun labaatan iyo saddexdii degmada rudur rag saaxiibada ee igu qalqaaliyay sidaa awgeeda kusoo raacay maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiina hoos soo gebagabeeyey howlwadeenada makaatiibta maamulka degmadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray dhammaan howlwadeennada makaatibta kala duwan ee maamulka degmada intii ay socotay dowradan ayaa lagu qaatay duruus muhiim u ah qofka muslimka mujaahidka ah sida al ammaanah iyo horumarinta nafta lagu horumarinayo barashada cilmiga sharciga iyo ciwaano kala duwan oo ay ka mid ahaayeen muxaadaraad qayim ah munaasabadii gabagabada dowradan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo uu ka mid yahay sheekh xasan takar haddaannu dhimanno oo wilaayaadka islaamka ku dhimanno annagoo ku taagan sidaas oo ah tawxiidka haddana haysta nicmadaas alamni waasalaama waxaan rajaynaynaa ilaahay noo naxariisto jannadiisina geliyo meesha ay tahay in loo soo hijroodo oo ay qof walba waajib ku tahay muslima inuu usoo hijroodo waa meeshii kitaabullaahi wa sunnatu rasuulihi ee kelimadda rabbi kor la yeelay ee lagu xukumayo sharciga allah meeshaas wey qaar ka mid ah howlwadeennadii makaatibta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee dowrada loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey dowradii diiniga ahayd ee ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen waxaan maanta halkan lagu soo gebagabeeyey dowro saddex maalmood noo socotay makaatiibta degmadan bu'aale uu waaligu dowro ugu qabtay maasha allah dhammaantood waan ka soo wada qayb galeen cashiro muhiim ah oo alxamdulilaahi raggan camalka mushaarikeeyey waxbooyinka anfacaya oo shaqadoodii yacni maaragtay qaabkay u gudan lahaayeen yacni baraarujinaysay ayaan ku qaadanay waxyaabahayaan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa dersi ka mid ah al amaana camalkan aan hayno iyo hawshan aan ku jirno ammaano wey in la ilaaliyo ilaahayna waan amrayaa in allah yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha iyadana insha allah tacaalaa si fiican buu sheekh maaragtay noogu celceliyey waxaa kaloo ka mid ah darsi aan qaadanay tadwiir nafs naftaada inaad hormariso oo aada isku tashato oo aad maaragtay naftaada u dadaasho waxaa kaloo ka mid ah idaara idaara ka mid ahayd sida wax loo maareeyo ama wax loo maamulo ama wax loo idaareeyo inaa iyadana insha allah tacaalaa la barto inahaas ayaan ku qaadanay dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dowraadka diiniga ah ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu bixinayo waxaana dhowaanahanba maamulku uu ku howlanaa bixinta dowraadka oo la siinayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada bu'aale mahadsanid bukhaari haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada buga qable ee wilaayadii hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee riwaadka kaga jira deegaanka beere yabaal ee bariga wilaayada hiiraan mar kale warbixinta warkan waxaa haya walaalka cabdiqaani maxamed munaasabadan oo ka dhacday howlka xafladaha ee sheekh xasan barsaneh ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay haweenka muslimaadka ah ee degmada buqa qable ku wareejiyeen hadaayaad qaali ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada oo ay ugu horeyso furinta deegaanka beere yabaal ee bariga wilaayada hiiraan sheekh saalax ibraahim oo ka mid ah culimada wilaayada hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa ku booriyey haweenka degmada buqa qable in marna aysan ka caajisan doorka ama kaalinta kaga aadan dagaalka jihaadka hawsha markaad aqabatan howl aad iyo aad u weyn waaye ilaahay camalkiina ha idiin barakeeyo ragga mujaahidiinta qoorta ku jira aad garab istaagtaan oo aad markaasi macnaha garabkooda ka muuqataan oo aad hawshoodii markaasi macnaha wax ka qabataan ayaad markaa u istaagteen marka ilaahay subxaanahu watacaala hadii inka abaalmariyo ilaaha idinka jazeeyo jazaa'an cadiiman ayaan markaasi leenahay hawsha markaad qabatan howl aad u weyn waaye wax aad looga farxo aad u weyn waa caagta iyo marka howlaha aad qabateenoo meesha yeello meesha firqsan wax aad iyo aad u badan waaye marka ilaahay subxaana wa tacala u mahad celinaynaa ilaahan subxaana wa tacala ku mahadinaynaa waxaana idinka rajaynaynaa horena u samayn jirteen inaad markaa hawshan sii wadaan waad sii ballaarisaan oo aad sii xoojisaan yani insha allahu tacaala ilahay idinkaga rajaynaynaa qaar ka mid a haweenka degmada buqa qable ee hadiyadaha kala duwan ku wareejiyey ciidanka mujaahidiinta oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey noocyada ay ka kooban tahay hadiyadda iyagoona sidoo kale diray fariimo dhowr ah ولإخواننا المرابطين الأشاوس أسود الشرى وفرسان الوقار في ثقور ولايتنا ولاية هيران ولاية الملاحم والمعارك والفتوحات بصفة خاصة فنقول لهم أيها الأقدار الأفذاذ الأفاضل وحراس العقيدة والمكارم لقد شفيتم صدورنا لما قد رد الله من كيد الكافرين وحملاتهم بأيديكم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فهنا رباط المؤمنين وساحة لجهادهم أو آية للمهتدي سنمضي بعزم على نهجنا نعد الجيوش لرد العداء gabdhaha muslimaadka oo ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan degmadeena buqa qabla waxaa maanta aan wareejinaynaa hadiyadooyin kala duwan alaabtaas waxaa ka mid ah buskud oo ah toddobaatan loor timir oo ah konton kartoon loor sokor ah loor qaxawe ah gooyaasha la hugsada boqol iyo labaatan go baatiyaal kow iyo toban daaqadood shaambada qubeyska shan kartoon saliidda qoryaha lagu safeeyo ama la mariyo shan kartoon cataro shan kartoon fanaanadaha hoos qashiga shan dersin cimaamadaha shan dersin buumiyaal shan dersin macaawisyo shan dersin malmalaado labaatan kartoon sabaayado shan iyo toban kiish caawo gaarno laba boqol sideetan iyo afar annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada hiiraan gaar ahaan degmada boqa qable waxaan maanta meeshaan ku bandhigaynaa amaaan ugu diyaarinay wiilasha walaalaheena oo ku jira sabuurta oo weliba gaar ahaan hadda dagaalada ka socda dhinaca bari hadiyaad aad iyo aad u yar laakiin allah subxaana watacaala agtiisa qaali ka ah suu rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu yiri ninkii diyaariyo qof duulaya isagana wuu duulay annagoo ajarkaas allah subxaana watacaala ka xisaabsanayna waxaan wiilashaas ugu talagalnay alaabtan hadiyaadka oo hadda meesha walaashay ka akhrisay waxaan walaayada ku wareejinayna alaabtaas inay gaarsiiyaan wiilashaas oo macnaha jooga sabuurta ayakana waxaan leenahay waxaad ogaataan inay leedihiin gabdho walaalihiina ah idinka dambeeya oo garabkiina taagan hadda adinka asafka aad ku jirtaan oo daxantaas iyo dhibaatadaas aad u adkaysateen annagana insha allah garabkiina ayaan taagannahay marna idinma ilooweyno haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalin weyn ka qaata dagaalka jihaadka ah ee ka socda bariga afrika mahadsanida cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landaluusa xilligan waa nagintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu